kulante wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada ah barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelaan ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a heshiis nabadeed oo laga gaaray colaadda beelo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado iyo dadkii ka barakacay oo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan dhibaatooyin kala duwan oo haysta ardada wax ka barata gobolka hiiraan iyagoo baaq u diray madaxda sare ee maamulka hirshabelle iyo shirkaddii ugu horreysay ee samaysa doomaha oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyada oo dhallinyaro fara badan shaqo abuur ay ka heleen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal heshiis nabadeed ayaa laga gaaray colaadii beelaha ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado waxaana dagaalkaas uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa ku baxay ugu dambeyn heshiiska la dhex dhigay waxaana dadkii ku noolaa degmada luuq ee hore dagaalka uga barakacay ay bilaabeen maadaama colaadii la dhameeyey inay dib ugu soo laabtaan wariye axmed cumar saalixi ayaa warbixintan soome uga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gado waxaa issoo tariyaa rajada laga qabo heshiis nabadeed oo laga gaaro colaad beeleedyo iyo dagaallo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo horaantii bishii hore dagaaladaasi oo sababay khasaarooyin isku jira dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed ayaa u dhexeeyey saddex beelood oo wada dega degmada luuq ee gobolka gedo heshiiska ay wada gaareen saddexda dhinac ee colaadda ay ku dhex martay degmada luuq ayaa waxaa garwadeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaano ka kala tirsan golaha shacabka ee dowladda soomaaliya golaha wakiilada jubbaland oo ku baxay deminta colaadaasi iyo guddiga dhexdhexaadina oo ka kooban beelaha kale ee degmadaasi odayaasha dhaqanka ee dhinacyadii uu dhibka dhex maray ayaa madasha ka sheegay in wixii dhacay laga daawoobo lagana qayb qaato nabadgelyada magaalada luuq sida uu barnaamijka wadaagga sooma uu u sheegay suldaan axmed gamaadiid oo madax u ah guddi loo saaray dhexdhexaadinta beelaha dirirtu ay ku dhex martay degmada luuq
suldaan maxamed maxmed gabaadi waxaa noo qabsoomay alxamdulilah nabadeyntii shanta bisha iyo lixda iyo toddobada bishii toddobaad saddexdaa maalmood dhacdooyinkii ka dhacay degmada dabajooga ahaa waxaan sideedda bisha waxaan ku dhawaaqnay xabajoojin shan beri ah kadib sagaal iyo sagaalkii bishana waxaa noo yimid madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo oo heer federaal iyo heer staateba ka kooban iyo saraakiil ciidanba kadib waxaa noo suurta gashay xabadii shuruudda ku xuneeda shanta beri ahayd inaan shuruud la-aan ka dhigano waxaa noo suurta gashay sagaal iyo labaatankii bisha inaan isu keenno saddexdii beelood ee walaalaha dirirtu dhex martay inaan daafurno shirkii garnaqsiga ahaa soddonka bisha kow iyo soddonkiiba yaan yaan yaa noo qabsoomay garnaqsigaa ka bacdi guddigii uu heer madaxweyne ku-xigeen uu hogaaminayey ayaan u fadhiisanay garnaqsigaan dhegaysanay markaan dhegaysanay ayaga maamuladii degmada iyo heer gobolna iyagana xogtii iyo amniga laamihii amniga ee joogay carada joogay baan xogii baan kala wadaagnay kabacdi afartii bishii sideedaad baan waxaan soo saarnay sideed qodob sideeddaa qodob kadib waxaa noo suurta gashay maraadadii labada qolo oo ka mid ah saddexdii beelood ee dirirtu dhex martay ayaan laba neef oo geela saarnay qolo neef geel ah oo harugxoor la yidhaahdo hal rimana aan saarnay qolada kalena waxaan saarnay hogaan xoor siti la yidhaahdo labadaa neef markaan saarnay kabacdi bidmillahi kariim shalay oo shanta bisha ahayd ayay noo keeneen markay keeneen labadii qolo way noo keeneen way aqbaleen afartii bishay qaateen shantii bishana way keeneen shalay baan kala wareejinay alxamdulilah maantana waan wada fadhinay waan wada qadaynay waan wada joognay bidmillahi kariim meel fiican bay hadda noo maraysaa hawlihiina wixii qodobadii kale toddobadii qodob ee kale noo harayna midba mid baan u dul istaagi doonaa insha allahu biidnillahi kariim haddana meel fiican oo nabadgelyo ah oo gacmaha la isqabsaday bay ee marag suldaan aadan malaaq oo ah hogaamiye mid ka mid a beelaha ku dagaalamay degmadaasi ayaa sheegay in colaadii ka dhacday degmada luuq ay haatan ku dhammaatay si nabad ah wuxuuna rajo wanaagsan uu ka muujiyey dadaalada nabadda iyo dib u heshiinta laga gaaray daminta colaadaasi waa la isgalay markii hore dhibdhiye oo badhii maslaayiinku dambeeyaas ma garag hati wal maslaaway markii hore olaadhii wal maslaaway sawegaliskiri sadiidi gabi lisdagaali hata maslaawen magaalada jawgeena hati iyada anfaylayi waa kasoo dadki isdhax galay walbar waaqaysanyi dhibkidhii walkumaslaaway sawegaliskiri higiya gaaba hati was maslaaway magaalada lajawgiya degdinyo faylayaad sidoo kale ibraahim maxamed nuur ibraahim tawfiiq oo ah hafhayeenka beelaha nabadeynta mid ka mid ah beelaha degadegmada luuq ayaa sheegay in beeshooda ay ku qanacday go-aanada ka soo baxay guddiyada dhexdhexaadinta islamarkaana ay qaateen nabad ku wada noolaansho isagoo tilmaamayna in waxyaabaha qaar ay tabanayaan lagu ballamay in si gaara looga wada hadlo
oo dagaalka uu ka bilowday guryo badan lagu gubay oo la gubay oo macluumiin uu gubayna dunuubta ka imaaday macluumiina dusha loo saaray isla markaasna waxaa la yidhi guddi baa loo saari doonaa ilaa guddiga loo saaraya meeshaas lama tegi karo sideed qof waxaa waa eedaysanayaal baa la yidhi magacyadooda lama sheegin waana shaacin doonaa baa la yidhi oo dambigii meeshaas ka dhacay sideed qof aa eedaysanayaal dadka dhintay qodobka kale dadka dhintay oo afartaan waxay yeelan doonaan xaquuq qodob kale ciidamadii dowladda oo dagaal ka qayb qaatay qayb walba hay-adda ku shuqul laheed baa la wareegi doona ciidamo beeleedkana waa la kala dirayaa guryahooda ay aadayaan qodobna waa kaas ciddii diiddo oo barnaamijkaa ka hor imaado ama dhib samaysana si wadajir baa laisugu tegayaa dagaal wadajir ah sida shareecada islaamka ay qabto barnaamijyada markii lasoo jeeday qolo walba waxay tiri waan soo tashanaynaa kadib waa toban saaca laisku soo noqday waxaana la isla gartay qodobadii dhammaan in la qaato
axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga soma baardhere mahadsanid axmed dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta ardayda wax ka barata gobolka hiiraan iyagoo qaarkood baaq u diray madaxda dowladda hirshabeelle waxaana jira in marar qaarkood marka fatahaada ah uu ka dhaco gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne in saameyn ay ku yeelato goobaha waxbarashada ee magaaladaasi sidoo kalena ay xirmaan iskuullada taasoo dhibaato ku ah ardayda wax ka barata gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne islamarkaana inta badan caqabadaha soo wajahey qayb ka yihiin inay ka haraan imtixaanka ay qaadayso dowladda federaalka ee soomaaliya wariyaha sooma ee gobolka hiiraan shukri baryare oo beledweyne ku sugan ayaa warbixintan diyaarisay gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ardayda ugu badan sanad walba ay u fariisaan imtixaanka fasalada shahaadiga ah ee sideedaad iyo labiyo tobanaad oo ay qaado dowlada dhexe ee soomaaliya magaalada beledweyne oo keliya sanadkan waxaa imtixaanka u fariistay ku dhowaad kun arday waxaana jira duruufo adag oo u gaar ah dhalinyarada waxbarata ee magaalada beledweyne sanad walba mar ama laba jeer waxaa magaalada kusoo fataha webiga waxaana hakad gala dhammaan dhaqdhaqaaqyada nolosha qoysaska ayaana ka barakaca guryahooda goobaha waxbarashada ayaana kamida meelaha ugu horeeya ee lagu kala dareero maadaama ay xarumaha iskuulada jidadka iyo guryahaba ay biyagalaan ardayda ayaa la kulma dib udhac waxbarasho oo muddo laba bil ama bil ah oo daruustii ay qaadanayeen ay joogsato taas oo qeyb ka qaadan karta in arday badan si gaar ah kuwa fasalada shahaadiga ah ay imtixaanka ku dhacaan ama ay darajo hoose ku gudbaan taasoo caqabad weyn ku ah mustaqbalka dhalinyarada waxbarata ardayda sanadkan bilaabaysa fasalada shahaadiga ah ayaa ka walwalsan sidii ay waxbarashadooda kusii wadi lahaayeen haddii ay fatahaado yimaadaan xilli roobaadyada raxmo cali cilmi ayaa kamid ah ardayda fasalka labiyo tobanaad uu bilowga u yahay waxa ay sheegtay inay caqabad weyn ku tahay waxbarashadooda hakadka sanad walba ku yimaada ee ay sababaan fatahaadaha waxaa kaloo ay tilmaamtay inay dareemayso walwal xoogan iyo in ay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda dhexe ay darajo hoose ku baasto ama ay dhacdo cabsi aada u weynaa jirto oo ardayda sanadadii horinta lagu horeeyey waxaa dhibaatooyin fara badan ay soo wajaheen qaarkood waxaa laga yaabaa inay imtixaanka ka yareen sanadkan dib usoo galeen marka anaga cabsi aada u weynaa wajaheynaa dhinaca fatahaadaha ina waxbarashada socbays sababtoo haddii bibaxaa imaato laba bilooda malaanka lagu maqnaana markii lasoo laabta kadib ay noqonaysaa in waxbarashada lagu laabto haa in muddo waqti dheer ay qaadanaysaa sababtoo ah dadka qaar waxaa laga yaabaa inay tuulooyin dheer oo laga soo laabin karin ayagu ay ulaabo ay guuraan qaarkood waxaa laga yaabaa inay masquulaha iyo guryaha ay ka dumaan inta la dhisaayo waqti badan qaadato ugu yaraan bil inay qaadataa laga yaabaa ay saddex bilood ardayda qaarkood maqnaadaan qaarkood waxaa laga yaabaa ardayda tobanaadka iyo sagaalaadka xilliga aniga soo ahayn arday badan aa naga haray cabsi aada u weynaa ku haysay sababtoo ah sanad fasal sanad la soo fadhisay inay taxaan ku dhacdo dib u laabata cabsi waxaa waaye waalidka dhankiisa xataa waxaa waaye caqabado badan aa kala kulmaysaa iyo ardaydaas ku fasalka heedeen macalimiinta deegaanka ayaa sheegay inaysan macquul ahayn in ardayda reer beledweyne ay kaalimaha hore kasoo muuqdaan marka la shaacinayo natiijada imtixaanka dowladda sababtuna ay tahay daadadka magaalada kusoo rogmada oo ah caqabada ugu weyn ee loo baahan yahay in la xaliyo muxuyidiin maxamed xirsi oo ah maamulaha iskuulka soomaali international ee beledweyne ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle ay ka gaabisay xaluhiridda habsanka ay sanad walba la kulmaan ardayda reer beledweyne macalin xudiin ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in ay wasaaraddu bannaanka magaalada ka dhisto xarumo waxbarasho si loo sii wado daruusta ardayda fasalada shahaadiga ah oo aysan gaab u galin xiliyada fatahaadaha ay magaalada ka jiraan
runtii waa su-aal meesha ka maqan waa kaalin weyn ee ka maqan haddii noqo laheyd bahda waxbarashada iyo hadday noqo laheyd dhankii wasaaradaha quseydo waxbarashada iyo hadday noqo laheyd hay-adaha taageero waxbarashada runtii waa shukur waa sax waxaan la tartanaa janaj nagala dhexeeya gobolada aysan biibaxda soo gelin sida banaadir oo kale marka waxbarashadii ardaygii la socday oo ku heerahay ku galaasahay ama ku cashirhay oo cashirkaas la socday waxaa inta badan saameeyo gaab ayaa ugu yimaada waxbarashada ardaygaas inuu itixaan mar la galaa deadline ama taariikhda mar itixaan ula fadhiisaa marka anaga runtii waxaa naga gaabiyey dadkan waa ku sheego iskuullada waa public iyo private kale anu private aan hadahay yani anigoo lagu kutubo ku socona haddii aan ku sheega kuma dari karno laakiin waxaa inta badan muhiimadda ahayd in wasaaradda waxbarashado kale inay u fikirto barnaamijka noocaane macnaha weliba gaar ahaan hay-adda wasaaradda waxbarashada hirshabelle oo kale ayaa gobolka aada u quseeyo inay macnaha u fikirto warshaxdan dhowr sana sool hadda sanadkan gudaheed laba sana laba jeeraan baxnay labadii jeer waxbarashada u habsaantay marka inay iskuullo waaweyn iyo meelaha ku sheegahan danta guud loo dhiso oo iskuulladii ardayda sida eidkoo kale iyo fanfoor kale cashiradii loo sii wadaareed macnaha macalimiinta iyagu wadaareed usii dhigaan cashira usii dhigaan oo iskuulka oo noqdo macnaha ku sheega ardadaas iyo cashira ka habsaamin hoolkooda looga sii wado waa laga jiifaa dadka kuma baraarugsin wasaaradiina uma istaagin oo sida hadda biyaha in maarin uga fikirayno in waxbarashada la helo iskuullo waaweyn oo goroomo leh oo ku sheega waxbarashada ilmuhu kusi dhigtaan ee inta hataa la hela hataa hayda sii fangareeyo intii dadka hataa waalidiinta ka maqan yahay hataa qaar meel fog guuraa cuntadii ku socon lahaa meelahay saxan hataa laga helo in laga hela hataa iskuullo noocaasi aad ay muhiim u tahay dhanka kale wasaaradda waxbarashada ee maamulka hirshabelle ayaan wax ka weydiinay wax ka qabashada dhibaatooyinka ama caqabadaha haysta ardayda fasalada shahaadiga ah ee beledweyne agaasim ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dhinaca imtixaanaadka cabdishakuur cabdiqaadir xasan ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda federaalka si gaar ah dadka ay quseyso sixitaanka imtixaanada dowladda in ay kala hadlaan xilli kasta caqabadaha haysta ardayda reer beledweyne siil gaar loogu fiiriyo ardaydaas oo loogu qiimeeyo buundooyinka imtixaanka ay ku baasi lahaayeen waxa uu sheegay in ay sidoo kale ka fakarayaan xal u helista ardayda sanad walba fatahaadaha ku barakaca ee ay habsaanka gasho daruustooda waxbarashada sidaa darteed inta badanba ardayda waa la tixgeliyaa oo caqabadaasi yimaaday laba mid ayaana lagu tixgeliyaa in buundooyinka imtixaanka marka ay galayaan loo tixgeliyo caqabado jiri darteed oo dabcan macalimiinta iyo wasaaradda iyo dadka ee dabcan imtixaanka gacanta ku haya u xil saaranba aanka wasaarad ahaan ka codsanno in ay jiraan caqabadahaas sidaa darteedna ardayda ilgaare loo yeeshto iyo qodob kale oo ah in dabcan maalmo dib loogu dhigo xilliga daadadka ay kasoo laabtaan kadibna maalmo kaloo muraajaca oo dheeraada la siiyo sidaas imtixaanka ay ku galaan marka labadaasi arin ayaa inta badan lagu maareeyaa hase aatee arrimaha daadadka waa un wax guud oo ka yimaada xag alleh maareyntoodana wasaaradda dabcan waxun xagraba ka yimaada waa dareemi kartaa in caqabadaheeda ay iska wataan shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne markaana dhegaystayaal shirkaddii ugu horreysay ee samaysa doomaha ayaa laga hirgeliyey magaalada kismaayo shirkadan oo ganacsataha ay markaasi sameeyeen ayaa soo saarta doomo fara badan waxaana taasi ay keentay in shaqo abuur ay ka helaan dhalinyaro fara badan oo shaqa la-aan ahaa halka qaarkoodna doomaha ay iibsadeen kadibna ay bilaabeen inay ku kalluumaystaan islamarkaana wixii ay ka helaan nolosha qoysaskooda ay ku maareeyaan maxamed soomane oo jooga magaalada kismaayo ayaa warbixintan soo diray magaalada kismaayo waxaa markii ugu horreysay laga furay kambani sameeya doomaha waxaana inta badan ka faa'iidaysta kalluumaysiga iyo kuwa doomaha sameeya waxayna noqotay goob inta badan ay dhallinyaradu usoo cilmi doontaan si ay ga faa'iidaystaan khibradda samaynta doomaha kambaniga ayaa waxaa loo bixiyey samarina maxamed eebow abuukar waxa uu kusoo biiray xaruntan maalmo ka hor waxa uu somo u sheegay inuu hadda cilmi badan ka korristay xarunta waxaana uu sheegay in xiliyadii hore uu markii uu ahaa mid ka jalaabta badda caqabado badan uu ku qabay doomaha yaryar ee uu isticmaalo waxa uu hadda sheegay in hadda toddoba carruura uu ka maareeya noloshooda hase yeeshee waxa uu sheegay in markii hore caasimadda muqdisho doomar yaryar laga soo qaadi jiray islamarkaasna ay badda ay ku daadin jireen shidaalka taasoo in badan caqabada ku ah kalluunka magacaygu waa maxamed eebo abukar waa
waaya samarinas joogtaa dabcan goorma kusoo
bis sideedaad bilowgeedi bilowgeedii ayaan kusoo biiray wallaahi aqoon fiican baan meesha ka korarsaday marka hawshaan ajaanibta kuwan ajaanibta aan kusoo biiray hawshaan macnaha waxaan aqoon fiican baan ka helay oo waxay hadda doomihii hore la samaynayay oo dadka ay samaysanayeen maaha addoon ka adag oo naftaada aad ku aamini karto ayaan macnaha meeshaan aan ku bart wallaahi waxaan dhihi lahaa in macnaha ay inay ka faa'iidaystaan dadkan hadda yimid oo doomanka samaynaya inay ka faa'iidaystaan wallaahi toddoba carruur baan dhalay toddobadii carruur hadda noloshooda wallaahi intaas carruur ayaan ku maareeyaa wallaahi hadda iga dhaqaalo fiican marka markaan jilaabo jiray macnaha waxay ahayd mar soo waa mar soo hel bay ahaan jirtay haddana aqoonteyda markaan oqolyahan aan ku kororsaday macnaha inaan macnaha oon carruurtaydii oo biilkoodii iyo waxoodii macnaha inay ay ay aan ku filnaado saciid muxiidiin waxa uu guddoomiye ku-xigeen u yahay toddoba rag ah iyaguna ka shaqaystaa inay jarjaraan doomaha isuna geeyaan doomaha daxalaystay waxa uu sooma u sheegay inuu soo dhoweynayo sidii kambani loogu sameeyey doomaha magaalada kismaayo waxaana uu ka hadlay arrinta ku saabsan in doomaha yaryar ee isticmaala badda kuwa kalluumaysigana ay ku daadiyaan ooliyada soo daamage ku ah badda waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin arrinta hase yeeshee magaalada kismaayo ayaa waxay ka mid tahay meelaha xeebeedka oo inta badan lagu arko in xeebaha ay yimaadaan shidaal iyo ooliyo isla socota taasoo inta badan dadka isticmaala baddana ay dhibaato ku qabaan
koox dhan oo isu timid oo wada shaqaysato oo meeshan ka shaqaysato oo doomaha weyneeyaan wixii yarayn u baahan yareeyaan dhisaan qurxiyaan dayactiraan aan nahaa annaga aaday u fiican tahay xilli hore xilli hore adiga dhowr iyo toban sana laga joogaa waxba uma aragno wax dhiba kuma qabno wix wax sameehaaya diyaaraan u nahay wax walba oo diyaar u yihiin annagana diyaaraan u nahay inta badan ma aragna taas ciladaha noogu daran waa wax yaaba yar yar ah oo mar walba ay u baahan tahay ayada yaa waa markii dhaawac gaaroo kaleeto markii motor laga bedelaayoo kaleeto waxyaaba saasa waa soo laalaabtaan laakiin wax kale ma jiraan waxaas wax jira ma ahan isleeyahay aniga badkama shaqeeya laakiin waxaas wax jira ma ahan isleeyahay
cabdiraxmaan waa aasaasaha kambanigan ee sameeya doomaha sam marina waxa uu samo u sheegay inay doomaha ay biloobeen inay sameeyaan maalmo ka hor hase yeeshee kambanigani waxa uu sheegay in ay ku yihiin ilaa toddoba rag oo ajaanib ah iyo lix kale oo soomaali ah waxaana inta badan ay doomahani kalluumaysiga kuwa dalxiiska iyo kuwa kale ganacsiga ay sameeyaan ay gaarayaan sida hadalku u dhige kismaayo baraabe muqdisho marka boosaaso iyo qaybo ka baxsan soomaaliya ay ku jirto qaaradda aasiya waxa uu sheegay inay hadda ku guulaysteen inay sameeyaan doomo yaryar su-aashaadii haddaan usoo noqdo waxa weeye warbixin guud haddaan kaasi waxa weeye kambanigan magaciisa waxaa la yidhahdaa submarina limited ayaan meeshaan nimid aan bilownay kambanigan marka waa walaal muxudiin waxa weeye waa mid baan ka tegay horta magacaygaan kuu sheego waa qays cabdiraxmaan tan xigta waxa weeye kambanigan waa wuxuu u shaqeeyaa wakhti hadda xaadirka ah waxaan ku joognaa toddoba nin oo injineerina qaybta dhismaha doomaha nimankaasoo ka yimid dibadda waxaan samaynaa doomaha kalluumaysiga doomaha dalxiiska sida maaragtay kuwa loogu talagalay insha allah inay ka tagaan kismaayo ay u ay u tagaan sida muqdisho oo kale ama baraawo oo kale ama ilaa iyo boosaaso oo kale meel walba oo dee bad bad weyn baan leenahay Eh, haddii aan ku soo noqdo sidaan u shaqayno waxa weeye qaabka hadda aan u shaqayno waxa weeye eh, annagu markaan nimid waddanka waxaan raadinay baahida eh, looga sida loogu baahan yahay doomaha Eh, waxaa kaloon u shaqaynaa niman dhalinyaro soomaaliyeed ayaa nala shaqeeya annaga waxaan nahay hadda toddoba ayagana waxa weeye lix ayagoo aan u hayno sidii aan ku tababari lahayn oo taasu ay u tahay fursad shaqo abuura waxay igu dhaliyeen xarunta aas-aaso anugu ah, waxaan ku koray dibadda eh, diaspora ayaan ahay Eh, anoo yar baan waddanka ka tegey dhowr iyo toban jira Eh, waxaan arkay eh, aniguna marka waxaan aad iyo aad u jeclaa yaraanteeda inaan barto eh, dhismaha doomaha de markaan bartayna waxay noqotay inaan eh, ku shaqeeyo waddamadii reer galbeedkaan uga soo shaqeeyo sida waddanka denmark ingiriiska iyo waddanka iiraan Eh, markaa kadib ayaan maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaan go'aansaday habeenkii new york ayaan xamar imid kadibna kismaayo ayaan imid Eh, waxaan arkay eh, markaan tegey ji- eh, eh, xeradii ahayd eh, maasa